بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة عنوانك درسك أما محاضرة سيدا ولالك الشيء وحوي كل لحم نبت بالحرام فالنار أولى به هلب كسته وحرام كل شيء xaaraan ku koray xaaraan ku soo baxay naar baa u xaqnimo badan naar baa iska le cinwaankaas asalkiisu xadiid weeye cinwaanku muqtabas min xadiiثi haabitin can rasuuli اllahi sl lay slam waxaa laga soo qaatay xadiid nebiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh culimmada qaarkood ay taxsiininayaan xadiidkaas ayuu nebigu wuxuu ku yidhi sal lla lay waslam mundiri wuxuu ku soo arooriyey fi saxiixi wuxuu ku soo arooriyey tarkiibka iyo tarhiibka sheekh albanina saxiixa saxiixu tarkiibka ayuu isaguna ku keenay xadiidku marka waa xadiid sugan wuxuuna tilmaamayaa macnihiisu uu yahay haddii ruuxa xaaraam lagu koriyo hilibkaasi xaaraanta ku koray ee ku soo baxay naar baa lagu goynaya lagu ciqaabaya hadduu ruuxu intuu xalaal ku koray haddana wakhtiyadiisa qaar ka mida uu xaaraam cunay xaaraantiina uu ku cayilay oo jidhkiisu ku naaxay qaybta siyaadada ahee xaaraantu keentay naar baa iska leh macnahaasuu xadiidku faa'iidaynaya waana min nusuusi alwaciid waa nusuusta ku soo aroortay hanjabaadda iyo goodiga ciddii marka ama ku cayishay ama ku kortay ama cuntay xaaraan hilibna uu ka soo saaray ayuu xadiidku u hanjabayaa wuxuuna si adag xadiidku uga digayaa xaaraanta cuniddeeda wuxuuna tilmaamayaa in xalaasha lagu gaabsado mawduuca hadduu sidaas yahay intaanaan gudagelin sulbigiisa waxaan jeclahay inaan idin xusuusiyo diintan ilaahay soo dejiye subxaana wa tacaala ee islaamka ah shareecadeedu waa diin ay khasaa'isteediiyo waxyaalaha ay goonida la tahay ay ka mid tahay inay tahay diinu shumuuliya ashumuuliya shumuuliyada waxaa laga wadaa nolosha bini aadamka waxay ka tagtay ma leh caqiidadiisii bay nidaam u dejinaysaa cibaadadiisii bay nidaam u dejinaysaa akhlaaqiyaadkiisii bay nidaam u dejinaysaa suluukiyaadkiisay nidaam u dejinaysaa dhaqaalihiisay nidaam u dejinaysaa yacni waxa weye dawladdii bay nidaam u dejinaysaa calaaqaadkii dibaddiiyo tii gudahay nidaam u dejinaysaa waa diin khasaa'isteeda ay ka mid tahay ashumuuliya sida ay acdaa'u ddiin ay u sawirayaan ma aha oo waxay ka dhigayaan inay tahay diin uun calaaqa bayna alcabdi wa rabbih say dhahaan diin masaajidka iyo ruuxaaniyaadka iyo cibaadaadka uun khaas ku ah laakiin aan anshitada iyo nolosha bini aadamka aan xidhiidh la lahayn waa qaabka ay gaalada iyo gaalo raacyada calmaaniyiinta aan diinta lahayn sida ay u sawirayaan way diinta islaamka mase aha sidaas waa diin allah subxaana wa tacaala uu soo dejiyey waa risaalo uu ku khatimay risaalaadkii ka horreeyey khasaa'isteedana waxaa ka mid ah inayna gabal yar oo nolosha bini aadamka ayna ka tegin iyadoo shuruuc iyo nidaam aan u dejinin dhaqaaluhu marka wuxuu ka mid yahay qaybaha ugu muhiimsan ee anshitada ama bini aadamka noloshiisa jawaanibta ugu muhiimsan buu ka mid yahay shareecada ilaahi subxaana wa tacaala marka nidaam bay u dejisay kasabka iyo marka xoolaha la kasbayo dariiq loo maro iyo shuruucu in la ilaaliyo ay waajib tahay bay dejisay xoolihii markay ku soo galaan qaabkaad u maamuli lahaydna shuruuc iyo nidaam bay u dejisay waban intaaba shuruuc iyo andima fii kasbi almaal iyo shuruuc wa andima fii sarfi almaal waa labadaa xoolihii say kugu soo gelayaan dariiqeed u maraysaa markay ku soo galaan le seed ugu talinaysa seed u maamulaysa waa culumta iqtisaadka marka la yidhaahdo shuruucda ku saabsanoo dhan waa intaa waxaa intaa dheer haddii aad ama markaad soo kasbanayso dariiq saxa mari weyda ama markay ku soo galaan si saxa aad u maamuli weydo nidaamulcuquubaat baa markaa jiro waa lagu ciqaabi nidaamulcuquubaat baa jira oo shareecadu ay dejisay oo ruuxaasi la marinayo adduunya akhraba sidaas daraaddeed khasaa'ista diinteennan islaamka ayay ka mid tahay waana masale inaynu fahanno u baahan shumuuliyada shareecada islaamka iyo ilaahay subxaana wa tacaala inuu wax walba inoogu jiray xataa wax kale iska raafe absad jawaanib xayaati alinsaan bini aadamka noloshiisa qaybihiisa qaybta xataa ugu yar ugu basiidsan shuruuc bay ka dejisay diinta islaamka taa markaan intaa kaga gudbo qodobka labaad ama qaacidada labaadeen doonayo inaan xuso waxa weeye ilaahay xikmaddiisa subxaana wa tacaala fadligiisa iyo ixsaankiisa inta uu inaga xaaraameeyey iyo inta uu inoo xalaaleeyey marka la fiiriyo oo laysgarab dhigo oo laysu miisaamo inta uu inoo xalaaleeyey baa badan inta uu inoo xara inaga xaaraameeyo inoo diidayna waa wax yar qul laa ajidu fima uuxiya ilaya muxaraman cala طaacimin yaطcamuhu ila an yakuna maytatan aw laxma khinziirin ila an yakuna maytatan ila aakhiri اlaaya yacni asalku wax walba waa inuu xalaal yahay ilaa wixii yar oo la soo reebayo fara ku tiriso hebel iyo hebel iyo hebel la yidhi mooye الأصل في العاadات الأصل في المعاaمaلaaت الأصل في الأشyاء الإباحة قاaعida شharciga waa saas waxyaabaha jira kownka dhulka korkiisa yaalla asal waxa u ah inuu ilahay inoo baneeyey maxaa yeele ilahay wuxuu u sameeyey inaynu intifaacsanno وaskhر لكم ma في السamaaوaaتi وma في الأرض جamيiعا minه alla idinkuu idin sakhiray danihiinni iyo masaalixdiinnu u sakhiray inaa intifacsataanoo ka faa'iidaan buu u sakhiray sidaas daraaddeed asalku waa inay waxyaabaha jiraayi mubaax yihiin inta la soo reebay ee la leeyahay idinma bannaana waa in yar haddana ay shardi tahay in deliil loo helo wixii deliil loo waayo xaaraamnimadiisa ku tusaya waa inuu xalaal yahay wey qaacidada sharcigu waa saas taasi waxay tilmaamaysaa alla fadligiisa subxaanahu wa tacaala wa karamihi wa mannihi iyo samaaxada iyo sacada shareecada waxaa ka mid ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu daa'iratlxalaal uu ka dhigay mid ballaadhanoo waasic ah daa'iratlxaraamna alla inuu cidhiidhiyey oo uu ka dhigay mid aad iyo aad cidhiidhi u ah hada min fadli illahi tabaaraka wa tacala calayna wa cala annaas fadliga ilahi subxana wa tacala laakiin taqsiimka ilaahay subxaana wa tacaala uu waxyaabuhuu sameeyey dhulkana dhigay qaarna iska ilaaliya ina yidhi qaarna inoo banneeyo isticmaala ina yidhi waxay ku salaysan tahay wixii ilaahay subxaana wa tacaala inoo oggolaadayna wuxuu inoogu oggolaaday faa'iidadiisa iyo manfacadiisaa badan wuxuu inoo diidayna dhibkiisaa badan waa saas adigu markaa ama dhibaatada ku jirta fahanoo garo ama ha garanin laakiin marba haddii sharciga ilaahay uu shay diido oo inaga reebo macnaheedu waxa weeye dhib baa inaga soo gaadhaya ama waa dhib keliyao dheefba ma leh ama waxaa dhici karta waxoogaa dheefa inay ku jirto laakiin dhibkiisu badan yahay sida ilaahay subxana wa tacaala uu khamrada markuu ka hadlaayay iyo khamaarka yas'aluunaka can alkhamri waalmaysir qul fiihima iimun kabiir wamanaaficu linnaas waismuhuma akbaru min nafcihima khamrada iyo khamaarkay ku weydiinayaan ee waxaad ku tidhaahdaa fiihimaa ismun kabiir dembi weyn iyo dhib weyn baa ku jira wamanaaficu linnaas manaafacaadna dadka waa ugu jiraa labadooda laakiin waismuhumaa akbaru min nafcihima dhibka ku jira iyo dembiga ku jira iyo dhibaatada idinka soo gaadhaysaa ka weynoo ka badan waxoogaaga manaafacaadkay ku jira shayga haddii dhibkiisu badan yahay dheefta yartee ku jirta wax ka soo qaad ma leh haddii dheeftiisu iyo manaafacaadkiisu badan yahayna dhibka yarkee ku jira wax ka soo qaad ma leh xalaal buu markaa noqonaya wahaakada ilaahay subxaana wa tacaala marba hadduu shay inoo diido lidararin fiihi allah subxana wa tacala qur-aanka waa kainoogu sheegay yas'aluunaka maada uxilla lahum qul uxilla lakum alayibaat waxay ku weydiinayaan maxaa loo xalaaleeyey waxay ku leeyihiin alla waxyaabahan uu abuurtay muxuu noo ogolyahoo noo banneeyey waxaad ku tidhahdaa baa layidhi u jawaaboo nebi moxamedo waxaad dhahdaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh qul uxilla lakum alayibaat waxyaalaha waan wanaagsan ee ama manfacada keliya ah ama manfacadeedu badan tahay dhib yar haba ku jire xalaashana ah taasuu alla idiin xalaaleeyey subxana wa tacaala nebigeennana markii alla tilmaamayay subxaana wa tacaala tilmaantiisii uu kutubtii hore ku lahaa iyo sifaatkiisii towreed iyo injiil uu ku lahaa rabbi subxaana wa tacaala waa ka ku sheegay fii suurati alacraaf yuxillu lahum alayibaat wa yuxarimu calayhim alkhaba'if wuxuu u xalaalaynayaa nebi moxamed sal lay waslam oo ummadda u fasaxaya uu xalaalaynayaa waxyaalaha wan wanaagsan ee diintooda iyo caqligooda iyo caafimaadkooda iyo aakharadooda midna dhibaato u geysanaya wa yuxarimu calayhim alkhabaa'if wuxuu ka xarimayaa oo u diidayaa waxyaalaha xunxunka ah alkhabaa'if waxyaalaha liita waay khabaa'iftu waa waxyaalaha ilaahay xarimay khabiifna shayga waxaa la yidhaahdaa ama dhib mooye dheefba ma leh sida sunta oo kaliya wixii la mid ah ama waxoogaa dheefa wuu leeyahaye dhibkiisaa badan hada huwa alkhabiif waa qaacida sharciya marka wax kasta oo dhibkiisu badan yahay waa khabiif shareecaduna waa xarintay wax kastoo manfacadiisu iyo dheeftiisu badan tahayna waa ayib shareecaduna waa xalaalaysa qaacidada sharcigu marka waa taa xikmadda marka rabbi subxaana wa tacaala halkaasaynu ka fahmi waana masale muhima mas'alada kaleeta iyo qaacidada kalean doonaya inaan baraarujiyo waxay tahay allah subxaana wa tacaala muxuu waxyaabuhu abuurtay qaarna inoogu diiday qaarna inoogu oggolaaday xikmadda ku jirta maxay tahay xikmaddu waxa weeye alibtilaa alibtilaa walikhtibaar walimtixaan ilaahay subxaana wa tacaala waa ina imtixaanayaa intaas oo faraha badan haddaan idin xalaaleeyey intaa yartaa waxaan idinku diiday bal waan idin fiirinayaayo inaad intaas yarta addaysaan oo aniga dartay u daysaan iyo inaad intii yarta ahayd ka maarmi weydaan oo aad qasataan labadaasaa laydin tijaabinayaa allah subxaana wa tacaala meel fogba inagoona aadinba qisadii nebiyullaahi aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam qur-aanku suu u sawiray markaad akhridaan arrintaasaa idiin soo baxaysa isagiiyo xaaskiisa xawaa markii jannada la geeyey maxaa lagu yidhi jannada degaa la yidhi jannada dega meel alla meeshaad doontaanna jannada ka cuna dheebsada isticmaala laakiin waxaa la yidhi halkaa geedkaa iska jira geedkaas iska ilaaliya waa hal geed maxaa jannada geed ku yaalla maxaa midho ku yaalla maxaa barwaaqo taalla maxaa khayr yaalla hal geed keliya halkaa geed iska jiraa la yidhi waa innagoo kaloo layna yidhi boqolkiiba sagaashan iyo sagaal markii laydiin xalaaleeyey halkaas yarka ah iska jira aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam shaydaan baa khalday halkii geed buu ku riday waa tan innagana ina haysato boqolkiiba halkaas xaaraanta ah baa laynaga kari lahay xalaashii faraha badnaydna waa inagu fillaan la'da ibtilaagaa iyo ikhtibaarkaasaa ku jiro alle addoommadiisa wuxuu kala saarayaa midka daa'ica ee xaaraamta u daynaya isaga dartiisi uu janno iyo ridihiisa u helo iyo midka iska qasanayeen damba ka lahayn ee uu cadaab iyo alla subxana wa tacala ciqaab ugu talagalay labadaasaa la kala saaraya marka waa min mawaaطini اlfitan min mawaaطini اlibtilaa wاlikhtibaar bay ka mid tahay ilaahay subxaana wa tacaala taxliilkan iyo taxriimkan uu ashyaada u kala sameeyey mar hadday sidaas tahay waxaa kaloo iyadana mudan inaan xuso intaanan gudin mawduuca sulbigiisa wuxuu nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo ka sugan aakhiru zamaanka waa wakhtigan hadda aan joognayo wixii ka sii dambeeye aakhiru zamaanka inay xaaraantu faafi doonto ilaa ay yaraan doonto cid ka nabadgashaba uu yaraan doono xadiis saxiixa nebigu sal lla lay slam uu ku leeyahay ribada markuu ka hadlaya ribadu way faafi doontaa dadkuna laba mid bay noqon doonaan nin riba cad cuna oo isu qaawiyo oo uba badheeraba iyo nin boodhkeeda iyo busteeda iyo qiiqeedu uu soo gaadho waa tan maanta taagan waa keenna ugu roon waa midka la mucaamalooda bunuugta ribowiga ah oo akown uga furan yahay oo lacagtu u taallo waa keenna ugu roon oo is-ilaalinayo mu'asasa ribowiya buu la mucaamaloonayaa wax inay ka soo gaadhayaan shaki male marka kii kale waaba qasanayaaba xadiidkii fi saxiixi albukhaarina nebigu wuxu uhi sal lla alay slam dadka waxaa ku imaan doona wakhti laa yubaali arajulu min ayna akhada almaal ruuxu uusan u aaba yeelaynin meesha uu xoolaha ka qaadanayo iyo meelay ka soo gelayaan am min xalaalin am min xaraam inay xalaal ku yimaadaan iyo inay xaaraan ku yimaadaan uusan dan ka lahayn muhimmaddu ay noqotown siday yidhi- dadka qaarkood yidhaahdaan kuwan mulxidiinta ah iyo diinlaawayaasha ayaa waxay yidhahdaan alxalaalu maa xalla fii yadika waalxaraamu maa xurimta minhu xalaal waxaa la yidhaahdaa wixii gacantaada soo gala xaaraamna waxaa la yidhaahdaa waxaad weydo waxaad soo qaban weydo oo ku soo geli waaya waa xaaraan xalaalna wax alla wixii ku soo gala oo jeebkaaga iyo gacantaada soo gala waa xalaal waxay waafaqsan tahay qaacidada soomaaliga ah ee la yidhaahdo waxaan ku cuninba waa la cunaa waxaan ku cuninba waa la cunaa sawaan kaana xalaalan am xaraaman xalaal ha ahaado xaaraam ha ahaado wax alla wixii dimnahaaga mari kaloo dhan adiga mari liq ah taasoo kale wa nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh xaala uu tilmaamaya waa xaaladdaasoo waa xaalad dadka uu ay daciiftay ama uu baaba'ay waasicooda diiniga ah waasica diiniga ah waasica iimaaniga ah ilan xakamaa jira ruuxa mu'minka xakamaynaya oo iimaanka ah dadka marka diintoodii baa daciifaysa iimaankoodii baa daciifaya yaqiintii aakhara ku daciifaysa wabittaali muhimmaddoodu waxay noqonaysaa uun meel alla meeshuu kaa gala kaa soo galaba uruuri xoolaha a yacni waxa weeyaan waa tan maanta aan joogno dad yaroo ilaahay u naxariistay mooye inta maanta is-ilaalinaysa way yar tahay m- meeshaasaynu ku noolnahay marka waaqica aynu ku noollahay baa haddana waxaa la doonayaa mu'minka ilaah iyo maalinta aakhara rumaysan inuu is-ilaaliyo mahma kaana alwaaqic xaaladda uu la nool yahay iyo meeshuu ku nool yahay iyo wakhtiguu nool yahay wakhti siday dooniba ha noqoto duruuftu say dooni ha noqoto haddana ruuxa muslimka waxaa laga maarmaan ah an yastaqniya biاlxalaali can alxaraam inuu xalaasha ku gaabsado xaaraamtana ka gaabsado alistiqnaa biاlxalaal can alxaraam inuu ogaado ruuxa muuminka ee ilaahay rumaysan allah subxaanahu wa tacaala arsaaqda iyo waxaad cuni lahayd iyo waxaad cabbi lahayd iyo waxaad labisan lahayd iyo waxaad intifacsan lahayd intaan samada iyo dhulka la dhisin ka hor baa la qoray waa wax qaybsan waa wax kala qorshaysan waa waxba yaraatee wax iska beddelaya uusan jirin xirsi iyo dadaal iyo orodkaagu waxba ka beddeli maayo wixii ilaahay kuu qorayna wuu ku soo gaadhi wuxuusan ilaahay kuu qorinna dadaal ku keeni maysid iyo jid xunood martay caqiida muhima jiddan waa caqiide iyo mabda qalbigaaga markuu galo noloshaada saamayn weyn ku yeelanayo allah subxaana wa tacaala qadihiisa iyo qadarkiisa iyo qorshihiisa markaad rumaysan tahay wax badan bay ruuxa ka anfacaysaa kasabkiisa iyo wuxuu cunayo iyo wuxuu cabbayo nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa ka xadiid saxiixa ku odhanaya ina ruuxa alqudusi qad nafasa fii ruucii malakuljibriil wuxuu qalbigayga ku afuufay oo geliyey ana nafsan lan tamuuta xataa tastakmila risqaha nafina inayna dhimanaynin ilaa ay risiqeedii dhammaysato wa fii riwaaya xataa tastawfiya risqaha wa ajalaha ilaa ay risiqeedana dhammaysato ajasheediina dhammaysato cimrigeedii soo dhammaado ka hor dhiman mayso nafina faاttaquu اllaha waajmiluu fi طalab buu nebigu sal lla alay slam mar hadday sidaas tahay oo wixii ilaahay kuu qoray isagoon ku soo gaadhin aadan ka hor dhimanayn wixii lagu qorayna inay kuu imaan ay qasab tahay ilaahay ka baqa buu nebigu sal lla alay wasalam oo dalabka iyo qaabkaad risiqa u raadsanaysaan hagaajiya haa xalaasha raadiya xaaraamtana ka fogaada walaa yaxmilannakum aw laa yaxmilanna axadakum istibطaa'u الrisqi an yatlubahu bimacsiyati اllah midkiin risiqa uu dahsaday risqi waa soo socdaa ilaahay wuxuu kuu qoray waa soo socdaa laakiin waad sugi weyday waad sugi weyday waad ka dhegdegtay sugid la'aanta iyo dahsiga aad risiqii soo socday dahsatay iyayna kugu xambaarin an tatlubahu bimacsiyati illaah inaad macsiyo ilaahay ku raadiso dariiq xun oo laalaaba inaad ku raadiso iyayna arrintaasi kugu bixinne fainnahu laa yunaalu bima cinda allahi waxa ilaahay agtiisa yaalla laguma raadiyo lagumana gaadho macsiyad laguma gaadho bari khaldan laguma gaadho mukhaalafo shareecada ilahay la khilaafa laguma gaadho ilaahayoo laga cadhaysiiyo looma maro ilaahay taacadiisaa lagu gaadhaa risiqiisa xadiidkaa nabigeenu ka sugan salawatu rabbi wasalaamu calayh macnaha wuxuu isku xidhayaa qaybtii hore ilaahay arsaaqada qaybiyey iyo ruuxa muminka inuu rumeeyo iyo marka xigtana risiqan daahay yuusan kugu xambaarin inaad dariiq xun wax ku raadiso ilaahay subxaana wa tacaala haddaad dariiq xun wax kaga raadiso waa laga yaabaa in lagu siiyo laakiin waxaa lagu siinayaa isaga oo ciqaab ah isagoon barako lahayn isagoo aad ku guban isagoo lagugu halaagi siaan u tegi doonno adigu waxaad moodaysaa in xoolo lagu siiyey laakiin sun baa lagu siiyey hoo oo ku go' wey hoo oo ku go' waxaa lagu siinayaa wax jidka aad u marta maadaama uu khaldan yahay waxaa lagu siinayaa wax adduunkaagana roga aakhiradaadana baabi'iya waa haddaad dariiq xun u marto laakiin haddaad sugi lahayd dariiqana hagaajisan lahayd ilaahay risiqiisu meeshaadu kuugu imaan laha nabigeenna waxaa ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi inna axadakum layatlubuhu risquhu kama yatlubuhu ajaluhu ow kama qaala salawatu rabbi wasalaamu caleyh midkiin risiqiisaa raadsanayoo daba socda sida ajashaadu kuu raadsanaysoo kale miyaad geeri ka baxsan kartaa taxadar kastood samayso dadaal kastood samayso geeri kama fakan karti aynamaa takunuu yudrikkum almowtu walow kuntum fii buruujin mushayada kadalika aynamaa takunuu yudrikkum alrisqu walow kuntum fii butuuni اlardi meel alla meeshaad joogtaba risiqaagu waa kuugu imaanaya haddaad ka cararto xataa asagaa kaa daba imaan nabigeennu saasuu leeyahy salawatu rabbi wasalaamu calayh caqiidadaasi hadday lunto marka ruuxa muuminkaa wuxuu noqonayaa daa'ish daa'ish huu gurigu wado oo aan u aabayeelin meeluu wax ka qaadayo xaaraanta cantoobi oo ribada cantoobi oo biliiqada xantoobi oo dhaca qaado oo uruuri oo huu aabayeelin leanna waxa weeye mabaadi'dii quluubta ku jirtay baa baaba'day oo ruuxan ka dhammaatay arrintaasi marka waa arrin muhima waan arrin loo baahan yahay dadka mu'miniinta inay rumeeyaan arsaaqda rabbi subxaana wa tacaala saasaa loo qaybiyey dariiq xun marka wixii ilaahay noo qaybiyey ina ku raadin waxaa kaleeto qaacido kaleeto aan kaga gudbaya ay tahay oon mawduuca doonayo qaybtiisa hore iyo muqadimaadkiisa inaan kaga gudbo ruuxu markuu risiqa raadinayo laba arrimood ha isku daro asbaabtii ha la yimaado ilaahayna ha tala saarto dadaalkii la imow xamaalo ganacso beerta falo orod oo shaqe subaxdii ka lah haddana maca daalika dariiq xalaala adag wax ku raadinaya waxaad heli lahayd ilaahay u daayo natiijada rabbigaabaa gacanta ku hayee alla tala saaro subxaana wa tacaala waxaadna ku tala gashaa allihii subxaana wa tacaala adoo uurka hooye ku jira dulumaatun bacduhaa fawqa bacdin halkaa adoo ku jira allihii ku noolaystay nafta ku geliyey kugu irsaaqay adoon xoog lahayn adoon khibrad lahayn adoon waaye aragnimo lahayn adoon shaqaysanaynin oo ganacsanaynin allihii halkaa kugu irsaaqay subxaanahu wa tacaala markaad xoog leedahay kadib waa ku irsaaqi karaa tala saaro marka rabbigaa subxana wa tacaala hana ka degdegin ku kalsoonow rabbigaa subxaana wa tacaala wuxuu kuu qorsheeyey oo kuu qadaray inay ku soo gaadhayso ku qanacsanow sida nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka saxiixa uu ku leeyahay low annakum tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakkulihi larasaqakum kama yarsuqu atayr taqdu khimaasan wataruuxu bitaanan haddaad ilaahay u tala saaran lahaydeen siday shimbiruhu u tala saartaan oo kale alla wuu idin irsaaqi lahaa siduu shimbiraha u irsaaqoo kale shimbiruhu maxay sameeyaan subaxdii bay kallahaan ayagoo gaajaysan oo bog laalan galabtiina way soo noqdaan ayagoo dheregsan oo keliyuhu u fidsan yihiin waxba meel ma dhigtaan mana kaydsadaan kalsoonida rabbigood ay ku qabaan subxaana wa tacaala baa kayd oo dhan kaga filan oo kayd ka weyn miyaa jira inaad rabbi ku tiirsan tahay subxaana wa tacaala khasaa'intiisa waaweynna aad rajo ka qabto ood wax ka sugayso aadna rumaysan tahay kayd ka weyn ma jiro kaydka shimbiruhu waa kaa nebigu marka wuxuu ina barayaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh xaaraam ha aadine dariiq xunoo ilaahay uu necab yahayna waxa ku raadinine waxaad samaysaa allaha ku kalsoonow subxaana wa tacaala inuu wax ku siinayo hadday wax kaa dib dhacaanna waa laguu soo wadaaye ha degdega ha sugi waayin saasuu nebiguna barayaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh hadday noqon weydo oo ay noqoto inaynu xaaraamta quudanno oo dariiqyo laalaaba aan u marno oo been iyo khayaano u marno oo ribo aan u marno oo aynu u marno dhac iyo bililiqo u marno oo aynu u marno intaasoo jid aynu u marno waxaa dhacaysa inaan adduuniya aqraba khasaarno dhibaatooyinka imaan karana waxaa ka mida ruuxa ku imaan kara xaaraam cunaha ah kow horta ilaahay baryadiisa aqbali maayo khasaare ka weynna ma jiro dadaalkaaga aad samaynaysiyo cibaadadaadii iyo camalkaaga iyo ducadaada iyo in lagaa aqbali waayo fii xadiidi abi hurayra fii saxiixi muslim nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa ka yidhi ina allaha طayibun laa yaqbalu ila طayiba ilaahay waa wanaagsan yahy wax xalaal oo wanaagsan waxaan ahaynna ma aqbalo waina allaha amara almu'miniina bima amara bihi almursaliin allana mu'miniinta wuxuu amray wuxuu rususha amray wixii rususha la amray baa mu'miniintana la amray oo ilahay muxuu rususha amray yaa ayuha arusulu kuluu min alطayibaati wacmaluu saalixa rusushii xalaasha cuna camal saalixoo ilaahay raalligeliyana la imaadoo sameeya mu'miniintana maxaa la yidhi ya ayuha aladiina aamanuu kuluu min طayibaati ma razaqnaakum mu'miniintiiyo waxaan idinku irsaaqnay wixii xalaal ah cuna wixii muminiinta la faray rususha la faray iyo mu'miniinta wixii la faray waa isku mid markaasaa wuxuu yidhi abu hurayra uma dakara rajula nebigu wuxuu sheegay markuu intaa sheegay kadib nin buu sheegay ruux yutiilu safara safar dheer gelaya socdaal dheer buu gelaya ashcata aqbar waa basaasan yahay waa bus iyo boodh badan yahay rafaadkii safartaa ka muuqata diiftii socdaalkaa ka muuqata yamuddu yadayhi ila asamaa markaasuu labada gacmood samada u taagayaa wuxuu leeyahay yaa rabb yaa rabb rabbiyow carruur isii rabbiyow xoole isii rabbiyow janno isii rabbiyow rido isii gacmuhuu taagaya nabigu wuxu uhi sal lla lay slam wamaطcamuhu xaraam wamalbasuhu xaraam waqudiya biاlxaraam faannaa yustajaabu lahu buu nabi sal lay slam ninka saas cuntadiisu waa xaraam cabbitaankiisu waa xaraam labiskiisu waa xaraam isagana waxaaba lagu koriyey oo wuu ku koray oo hilibkiisuba ku dhashay waa xaaraan kaas see baa wax looga yeelay buu nabigu sal lla alay slam kaas see wax looga aqbali su'aal istibcaadu istifhaam istibcaadu kaa in wax laga aqbalaayo waa fog tahay wey wax dhow ma ah ma sahlana u fiirso afar sababood oo afartaba ilaahay ducada ku aqbalo yuu isu geeyey afar xataa mid keliya ma isticmaalin waa midda koowaade waa musaafir wallahu tabaaraka wa tacaala laa yaruddu dacwata almusaafir ruuxa socotada ah baryadiisa alla ma soo celiyo ninkanina waa musaafir weliba safar dheer buu galay waa sabab sababta labaad waa ashcaf akbar waxaa ka muuqata rafaad iyo basaas iyo diiftii safartaa ka muuqata addoonku markuu rafaadsan yahayna ilaahay baryadiisa ma soo celiyo ruba ashcasa akbara low aqsama cala allahi laabarahu nebigu waa ka yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh waxaa badan mid basaasan oo bus badan oo rafaadsan oo iridda aan laga furaynin oon hadalkiisa la maqlaynin oo ilaahay hadduu ku dhaarto wuxuu ku dhaartay alla subxaana wa tacala u fulinayo ashcas akbar ta saddexaadi sababta saddexaadi waxa weeye yamuddu yadayhi ila asamaa gacmuhuu taagayaa nebigana waxaa ka sugan sal alay slam inuu yidhi addoonku markuu rabbigii gacmaha u taagto alla waa xishood badan yahay waana kariim deeq badan addoon gacmaha u taagtay gacmihiioo madhan alla kuma soo celiyo wuu ka xishoodaa subxaanau wa tacaala qodobka saddexaad iyo sababta afraad baan dhihila ee uu ku daray waxa weeye ilaahay magacyadiisa wanwanaagsan buu ku baryayaa asmaa'ihi alxusnaa wuxuu leeyahay yaa rab yaa rab ilaahayna asmaadiisa ruuxii ku barya oo ugu tawasula baryadiisa waa aqbalaa walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha imise sabab buu isu geeyey afar sababood afartaas sababood isagoo isu geeyey oo mid walba baryada lagu aqbali lahaa haddana nebigu wuxu yidhi sal lay slam waxba laga yeeli maayo waxbana laga aqbali maayo maxaad diidey waa su'aaleh maxaad diiday in baryada laga aqbalo waxaa diiday in afartaas sababood maanic ka xoog badan baa ishortaagay maxaa ka xoog badanoo ishortaagay xaaraan buu cunay waa dharkiisu waa xaaraam cuntadiisa uu ku soo qureecdee ku qadeeya waa xaaraam gurigiisu waa xaaraam hantidiisu waa xaaraam gaadiidkiisu waa xaaraam cabbitaankiisu waa xaaraam kaasee wax looga yeeli marka ruuxa xaaraam cunaha ah wixii uu sameeyey camalkiisa iyo cibaadadiisa iyo baryadiisu waa marduud intaasaana khasaaro ugu filan wa wallaahi uma wallah haddaan wax kalaba lagu samaynin ee kasabkiisii uu samaystay keliyata lagu diiday intaasaa khasaaro ugu filan waxaa dheer intaa xaaraamta la siiyey ruuxa ee uu kasbaday barakadaa laga qaadaya waa ku gubanaya xoolo badan oo haddana barakaysnayn xoolo badan oo aan haddana ku deeqaynin xoolo badan ood ku gubanayso xoolo badanoodan ku deganayn oodan ku xasiloonayn xoolihii baraka ma leh waase badan yihin limaada laanna darii khaldan baad ku gaantay ilaahayna subxaana wa tacaala xaaraan barakayn maayo waxaa nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu yidhi adduunyadu waana macaanta in addunya xulwatun khadira waana cagaaranta faman asaaba minha shayئan fii xillihi fadaka aladii yubaaraku lahu fiihi ruuxii adduunyadan aad jeceshihiin dhadhankeeduna macaan yahay midabkeeduna quruxsan yahay adduunyadaasi ruuxii xalaal ku qaata oo dariiq saxa u mara kaawaya midka loo barakaynayo wixii uu helay ruuxiise dariiq khaldan ku qaata nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh kaas weeye midka aan loo barakaynaynin baraka ma jirto marba haddii xoolahaaga ilaahay baraka ka qaadana cimrigaaga barakada laga qaado reerkaaga iyo ilmahaaga barakada laga qaado jiritaankooda iyo joogitaankooda iyo jirid la'aantooda waa isku mid wax macnoy leeyihiin ma jiro faa'iida la'aan wa dhibaatooyinkan waxa ku dhici kara mata allah subxana wa tacala ribada waa ka inoo sheegay yamxaqu allahu alriba wa yurbi asadaqaat ilaahay ribada waa baabi'iyaa wixii ribo kugu soo galayna waa la tirtiraa hadday gacantaada ku sii jiraanna barakadaa laga qaadaa waa xoola aan faa'iido lahayn wa ruuxa xaaraanta cuna oon u aabayeelin waxyaalaha ku dhacaya waxaa ka mid ah iyo cuquubada qabsan karta suu'ul khaatima khaatumadoo ka xumaata khaatumada khaatumo xun buu ku dhiman khaatumadu inay u hagaagto uma badna markuu dhimanayo xataa shahaadateynka in lagu kari waayaa dhici karta qul laa ilaaha ila allah war laa ilaaha ila allahu dheh xoolihii buu ka sheekaynaya baabuurtii buu ka warramayaa wixii buu ku hadaaqayaa xataa laa ilaaha ila allah iskuma kari karo lagumana kari karo aktar min miisaal baa waxaa dhacday dad intay naftii ku soo xaadirtay tawxiidkii ha loo laqina markii la yidhi tawxiidkiiba carabkiisii qaban waay leanna waa carab xaaraam ka dhargay carab xaaraam ka dhargayna in khaatumo loo hagaajiyo ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku ciqaabaa dhici karta inay khaatumada ka xumaato saas daraaddeed rabbi subxana wa tacala fii suurati tawba waa ku odhanaya falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum inma yuriid اllah liyucadibahm bha fi اlxayaaةi اdunya watazhaqa anfusuhum wahum kaafiruun waxba xoolahooda ha u boginoo yeena ku cajabinin gaalada iyo munaafiqiinta iyo carruurtoodu toona carruurtooda iyo xoolahooda waxba ha u bogin waxba ha jeclaanin alla wuxuu uun doonayaa adduunyada intay joogaanna in xoolahaa lagu ciqaabo oo lagu cadaabo oy ku kadeedmaan oy ku rabaadaan oy ku daalaan oy ku dhibaatoodaan watazhaqa anfusuhum wahum kaafiruun ayagoo gaalo ana inay naftu ka baxdo ilaahay waajibaadkiisii wuxuu u dayacay xoolahaas xaaraantaas siduu ugu jiray ugu jiray ugu jiray iyadii intuu adduunka joogayna ma nasanin nasiino ma leh leanna kabtiisaa kor loo tuurayo inuu nastaba looguma talagelinba adduunkiina ciqaabtaasuu ku jira cabsi iyo kadeed iyo rafaad iyo xisaabi iyo ilaali iyo dhib buu ku jiraa isaga oo gaal ah oon islaam ahayn oo khaatumadu ka hallowdayna naftu inay ka baxdu alla rabaa subxaanahu wa tacaala sidaas daraaddeed waxaa la doonaya khaatumadu iyana kaa hallaabin waladaaru alaakhiratu khayrun waa mu'tamarka cinwaankiisa wey aakhare inuu ruuxa muuminkaa u fikiro khaatumada u fikiro qabrigiisa u fikiro qiyaamadiisa u fikiro mustaqbalkiisa aakhariya janno ku tashado rido ilaahay ku tashado taasaa khayr badan laakiin haddiiba waxaagiiba uu noqdoba inaad ka dhammaan weydo waxyaalahan uun iyaga dhanba saraabka ah dhaandabangaalaha ah dhalanteedka ah waxaasi inuu wakhtiga kaa qaataayo ood beerdaraystood ku khamaarto aakharadaadii nacas aan caqli lahayn farsamadii iyo taladii waay ruux axmaq ah ilaahayna tawfiiqda garab mariyey taladiisiiyo qorshihiisa way waxyaalaha imaan kara waxaa ka mid ah maalinta aakhara markaad tagto su-aalaha lagu weydiin doona waxaa ka mid a xoolahaagii xadiidkii nabiga salawatu rabbi wasalaamu calayh la tazaalu qadama cabdin la tazuulu qadama cabdin yowma alqiyaamati xataa yus'al can arbac addoonka maalinta qiyaamada meeshuu taagan yahay ka dhaqaaqi maayo ilaa afar su'aalood la weydiiyo can cumrihi fii ma afnaah cumrigiisi meeshuu ku dhammeeyey wa can jismihi fii ma ablaah jidhkiisi meeshuu ku duugeeyey muxuu ka shaqayn jiray waxa maali jiray wacan maalihi min ayna iktasabahu wa fii man anfaqah xoolihiisii meeshuu ka kasbay iyo meeshuu ku bixiyey wa can cilmihi fiimaa camil wixii uu bartay wuxuu kaga dhaqmay wuxuu kaga camalfalay afartaas su'aalood ilaahay hortiisay kuu yaallaan oo ku sugayaan subxana wa tacaala xoolahan marka waa laysaga daba imaan doonaa waa laysweydiin doonaaye iska hagaaji in lagula xisaabtami doonana ku talagal in lagu weydiin doono xaggee bay kaa soo galeen am min xalaalin am min xaraam waa lagu weydiina jawaabteeda markaad bixiso intaa keliya kuguma fila su-aal labaad baa daba taal waxaa lagu leeyahay
في أي شيء صرفت أفي حلال أم في حرام xaggeed ku bixisay ma xalaal ilaahay ogolyahay baad ku bixisay mise xaaraan baad ku bixisay waa su-aal halisa su-aal halisow ilaahay oo inoo kaalmeeyo mooyaane inaan ka jawaabi karnana ilamaba ahaba laakiin ilaahay kaalmadiisa subxaana wa tacaala ciddii uun dadaasha biidni illaahi tawfiiq ilaahay uunbuu kaga bixi laakiin wax laga bixi karo ma aha sababtu waxa weeye cimrigaagii iskaba dhaaf cimrigaagii dheeraayee lixdanka sano kontonka sano afartanka sanaha iska baddaayay haddii lagula xisaabtamo keliya bisha wixii ku soo galay iyo wixii kaa baxay haddii lagaala xisaabtamo wallaahi inna haada la xisaabun casiir waa xisaab adag wey xisaab aad u adag maa baaluka cimrigaagii oo dhan waxaad isticmaashay iyo wixii ku soo galay haddii mid mid lagula dul istaago oo lagu yidhahdo shilinkan xaggeed marisay karoonkan xaggeed marisay dollarkan xaggeed marisay xaggee buu kaa soo galay masale saalan ma waa masale ku bixinaysa ruuxa mu'minka inuu taxadar fara badan iyo dadaal fara badan inuu sameeyo waxaa imaan karaya oo dadka xaaraamta cuna ku imaan karaya oo natiijooyinka ka dhasha xaaraanta ka mida aakhare in loo cadaabo ruuxaas waana ta allah subxaana wa tacala qur-aanku sheegay ya ayuha aladiina aamanuu la ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaطil إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ورحولها دحدي ناء شد الرؤ إيا باطل إيا حق دراها كعننا نفتي لنا هدي لنا روحي سيدا سمية وأما حولها حق دراها كعننا ama naf dila xadgudubna saa u sameeya iyo dulmi ilahay wuxuu leeya naar baan gelinaynaa naar baan ku guy buu alla leh subxana wa tacaala ilahayna arrinkaasi waa u fududahay tabaaraka wa tacaala xadiidkan ciwaanka u amu muxuu ahay mawduuca aan ka hadlaynana waa kaa nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh kullu laxmin nabata bilxaraami fannaaru awlaa bihi adiga waxa weeye cayishay oo waad naaxday oo waad quruxsan tahay oo calool baa kugu taalla oo keliyahaagii waa fideen laakiin xaaraan bay ku fideen ya xaaraan bay ku fideen nin xaaraan ka dhergay oo ku cayilay waxa sugahaya waxa weeyaan uun fannaaru awlaa bihi naar baa u xaqnimo badan jidka noocaa ku soo baxay intaad cadaab geli lahayd marka iska gaajaysnow cadaab aakhariya cadaab adduunya laysuma dhigee gaajada adduunyada isaga dulqaado intii aakhare lagu cadaabi lahaa iska gaajood iska rafaad maalin qadada hel quraacdu ha kuu goyso waa iska xaalad adduunya waa iska xaalad adduunya mar iska rafaad mar wax ilaahay kuu qoray cun laakiin zuhdigaa isaga nolow nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam salaaxu awali hadihi alumma bizuhdi waalyaqiin ummadda qaybteedii hore ilaahay wuxuu ku hagaajiyey ku hagaagtay wuxuu ahaa adduunyadanoy ka saahiday iyo yaqiin yaqiin aakharo qabrigii baa hor yaalla qiyaamadii baa hor taalla su-aashii rabbi baa hor taalla janniyo naar baa hor yaalla yaqiin iyo zuhdi labadaasay ummadda bilowgeedii iyo saxaabadii iyo salafkii ku badbaadeen ummaddan aakhirkeedana waxaa halaagi doona buu nebi uri sal lay wasalam lex jeclo iyo bakaylnimo adduunye jacayl haa iyo meel alla meeshaad heli kartaba umar haa meel alla meeshaad heli kartaba umar akhlaaqdaadu ha u dhimato diintaada ha u aabayeelin aakhiradaada ha u aabayeelin soo qabo masaa'ib caamaa ka dhalan karta dhibaatooyin waaweyn nabadgelyo darro khilaaf iyo dagaal abaaro masaa'ibtaasaa ka imaan karta ummaddu hadday xaaraanta cunto nabiyullaahi shucayb calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam siduu qur-aanku inoo sheegay qowmkiisii waxaa loo halaagay laba sababood sababta koowaadii tawxiid la'aan iyo shirki bay ahayd rasuulkiibay ka hor yimaadeen sababta labaadna waxay ahayd suuqiyadooda suuqiyadooda dadkay ku dulmin jireen أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم والميزانك إيه هالبيقة ضدك أوفيو ضدك حقوق ضدها عننا ضدك حقوق ضدها كدمنا سوق يدو دي إيو قنع الستضو ضدك وحكا إيبسان إيه إيو وحكا قدن إيه بي حقوق ضد عن الشرين سوق يدو دي مركا نوعا نقدين وحرامت عنين شركي لا يقدرين ألا وأهلاك سبحانه وتعالى حديث عبد الله بن عمر في سنن ابن ماجه نبي صلوات ربي وسلام عليه وكيلها ولم ينقص المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة هذي أمضوا ميزانك إيو هالبيق إيو محوها مترك إيو suuqa wax wax lagu kala gatiya maqaayiistaasi markay dulmi ka galaan oy dhimaan nebigu wuxu uhi sal lay slam ilaahay wuxuu ku ibtileeyaa abaaro iyo nolosha oo cidhiidhi gasha noloshoo qaaliyowdoo kacda sicir barar ah sicir barar noloshii oo cidhiidhi noqota kharashkii oo adkaada yuu ilaahay ku ibtileeyaa subxaanahu wa tacaala iyo abaaro iyo dhibicdii korka imaanaysay oo la waayo sababtu waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala ma rabo in addoommadiisa la dulmiyo asaguna naftiisa dulmi waa ka xarimay addoommadiisuna inay isdulmiyaan ilahay ma rabo subxaana wa tacaala xoolaha marka la yska qaadanayo xaaraamta lagu qaadanayo masaa'ibtaasaa ka dhalatay waana qayb ka mid ah asbaabtii soomaali burburisay qaxanna dhaxalsiisay dhibaatooyinkana dhaxalsiisay hadday reebaadiye ahaayeenna way isdhaceen oo xaqdarray xoolahoodii ku kala qaateen haddii magaalo la yimidna suuqlaydii dadkii way dulmiyeen hadday dawladii timidna dawladdii ummaddii way dulmidayoo kuwii kuraasta ku fadhiyey xoolihii dadweynahay iska gurteen waa la iska daldhashay wakaannahu waxaad waddaa inuu wasi yahay oo ilaahayba u dardaarmay haddaad kursigaa ku fadhiisato wixii koos jooga adaa iska leh maxaa ka dhacay wixii ka dheclaa waa ka dhacay sabab ka mida asbaabtii laysu halaagay weeye dariiqan xunee xoolaha loo maray ilaa iyo haddana la daba joogo la rumaysan yahayba ninku markii uu kursi ku fadhiisto xoolaha dadweynaha sida la sida ugu tasarruf karo inuu ku tasarrufo waa dulmi waxyaalihii halaagga keenay ee ummaddan burburiyey sababkaa keligii miah asbaabtu waa fara badan tahay laakiin sabab ka mido waxaa ka mid ah haddaad akhridaan fii suurati alacraaf alla subxaana wa tacaala qaryo iyo degmo ayuu halaagay reer bani israa'iil ah markay risiqii si xun u raadiyeen واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت دقم الرئيب بني إسرائيل هيدو بد حيب كذا دقن ألا وحو كيري ما ننت السبت دا مليها الدوانين أو بد كتشوغ مركاسي حيالة ديستين مليكي وانتي دبنا أوليغان ما ننت السبت دا هي بي أحد الله بحيان قرأ إيجا كم يدهو في عناء oo dad saalixiin ahaa baa yidhi warnimayo war u kaadiya war hayna halaagina war habaar qabooyin ilaahay ciqaabtiisa haynoogu sabab noqonina qolo saddexaadna waxay yidhaahdeen war kuwan maxaad ka waaninaysaan kuwan in la ciqaabayo waa iska caddahaye maxaad isugu lugoynaysaan oo isugu dhibaysaan maad iska daysaan saddexdaa qolo markay u kala baxeen allah subxaana wa tacaala falamaa catow camaa nuhuu canhu qulna lahum kunuu qiradatan khaasi'iin markii la keri waayey allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waxaad noqotaan doofaarro waxaan dhihi lahaa daanyeero daanyeeraa iyagii o dhanba loo bedelayba qoladiina waa la badbaadiyey xumaanta diidday ee ka hor tagtay ee reebtay qoladii tidhi war maxaa maad iska daysaanee ka aamustayna alla waa ka aamusay subxana wa tacaala lianna aljaza'a min jinsi alcamal qaryadaa waxaa loo halaagay oo daanyeerada loogu beddelay ilaan daanyeera haddii loo bedelo waa la halaagay sideedoo ummadda haddii maskhi lagu sameeyo oo bini aadannimadeedii inta la bedelo xayawaan kale laga dhigo ma sii jirto markaaba halaag baa ku xigaya waxaa ku tusaya xadiidkii nabigeenna fii saxiixi albukhaari nebigu sal lla lay waslam maalin maalmaha ka mida jiirka jiirka ayaa wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa in uu yahay ummad reer bani israa'iil oo la masakhay inuu jiirkani ka dambeeyaan u malaynayaa buuri maxaa yeelay wixii geel ku saabsan ma taabto jiirku geela ilaan geela reer bani israa'iil ayuu xaaraan ka ahaa markaasaa haddana nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam oo ilaahay u waxyooday laakiin ilaahay hadduu ummad beddelo oo maski ku sameeyo ma daayee alla waa halaagaa subxaanahu wa tacaala marka arrintaasi waxay beeninaysaa usduuradan aan waxba ka jirinee gaaladu asalkeedu ka soo jeeddo odhanaysa bini aadamku doof daanyeeradan iyo waxaanuu ka soo jeedaa ama dadka qaarkood miday rumaysan yihiinoo doodameed muxuuha daanyeeradani inay reer bani israa'iil ahaayeen daanyeeradani waa makhluuq iskii u madax bannaan wa laakiin reer bani israa'iilkii la beddelay la halaag ilahay waa baabiye subxana wa tacala waa waa la tirtiray ma daayo ayagoo bini aadam ahaayoo xayawaan laga dhigay haddana lama sii daayo ma sii noolaan karaan alla waa tirtiraya subxana wa tacala muhimmaddu marka waxa weeye ummaddaa waxaa loo halaagay wax kale ma ahayne ilaahay markuu ka reebo oo yidhi maalinta sabtida ah risiq badda ha u raadsaninoo ha kasbannina oo mallayga ha dabanina oy xeeladaysteen waxaa ka dhashay ilahay inuu halaagay subxana wa tacaala waxaa ka mid ah khaasatan ribada cunideeda ilaahay inuu kula dagaalamo subxana wa tacaala rasuulkiisi iyo sharciguna kula dagaalamo ya ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllah wdaruu ma baqiya min alriba in kuntum mu'miniin fain lam tafcaluu fa'danuu bixarbin min allahi warasuulihi war dadka ilaahay iyo aakhare rumeeyayo ribada inta soo hadha iska daaya intayna qur-aankani soo degin oo aayaadkani soo degin wixii hore aad u qaadateen la garay laakiin kadib wixii laaban daaya haddaad mu'miniin tihiin haddaad ilaahay rumaysan tihiin oo iimaanku dhab idinka yahay haddaad yeeli weydaan oo ribada dayn weydaan waxaad ogaataan ood ku tala gashaan dagaal alle iyo rasuulkiisuu idinla gelayaan subxaanahu wa tacaala oo ma ilaahay baan la dagaalami karnaa subxaana wa tacaala allah miyaynu la dagaalami karnaayoo dagaalkiisa aynu u babac dhigi karnaa maya allah baa inala dagaalamaya sidaas daraaddeed caalamu lislaami bidaat caalamu lislaami bidaat waxa xoolahooda ka dhigay xoolo aan baraka lahayn oon qiimo lahayn ayagoo adduunka ummadaha ugu xeelo badan ku jira waa ribadaas w waa ribadaas dagaal ilaahay bay ku jiraan subxana wa tacala tujaar fara badan oo baabkaa ka ganacsadoon u aaba yeelin ribadana cuna ilaahay baan la dagaalamay laakiin ilaahay dagaalkiisa subxana wa tacala garan maysa xaggee buu kaa soo gelaya xaggee buu kaaga imaanaya waxaa laga yaabaa inuu awlaadda kaa galo waxaa laga yaabaa gurigiiyo xaaska inuu kaa galo waxaa laga yaabaa xoolaha inuu kaa galo caafimaadka inuu kaa galo intaasoo wax kaka intaasoo dhan wax ka muhiimsan inuu kaa galaa dhici karto diinta inuu kaa galo diinta ilaahi subxaana wa tacaala hadduu kaala dagaalamo oo diintii lagu garab mariyo oo khaatumada lagaa halleeyo oo diinla'aan aad dhimato ciqaab lagu mariyo adduunka intaad joogto ciqaabtii ugu khatartanayd wey taasaa lagugu samayn karaya waxaa ka mid ah oo macnaha wax weeye ka mid a waxyaalaha ka dhalan karaya xaaraamta cunideeda ruuxu intuu xalaasha cunayo ilaahay baa la jira addoommaduna way ka haybaysanayaan maalintuu xaaraanta cuno addoommada kuwa ugu daciifsan baa ku soo jeesanaya gurigii baan laga haybaysanaynin ilmihii baan ka haybaysanaynin makhluuqii kaleaan ka haybaysanaynin yacni waxa weeyaan waa lagu wada dhiirani li'anna xirsi xidhkii iyo ximaadad ximaayadii rabbi ee uu ku jiray isagaa jabiyey alla garabkiisuu ka baxayaa subxaana wa tacaala wax kastoo alla kuu layliyey ilan ilaahay baa layliyey addoommada inta kuu layliyanna ilaahay baa kuu layliyey inta ku jecel ilaahay baa ku jecelaysiiyey alla subxaana wa tacaala quluubta isagaa gacanta ku hayo suu doona ka yeela haddaad rabbiga caasidood xaaraam cuno noqotay ilaahay intuu kaa hayey buu kugu soo daynaya kugu sallidaya islaantii baa qoorta ugu jirta uuba ka baxsan laayahay ha islaantii wadaadkii baa qoorta ugu jiray ku rafaadsanta ilmihii buu ku kadadan yaho si uu yeeluu la'yahay leanna xaaraan buu cunay ayagana xaaraan buu cunsiiyey seeduu kare marka natiija xatmiya waxaad adigu shaqaysay baad medhihiisii waay wax meesha yaalla sidaas daraaddeed ayaa waxay dhihi jireen culimmada salafku ridwaanullahi calayhim waxay dhihi jireen markaan ilaahay macsiyo ka galoon dembi ka galo markaaba dembigaan galay waxaan ka gartaa reerkayga iyo faraskayga iyo dameertaydaan ka gartaa buu dhihi jira faraskii layliyanaa iyo gurigii hagaagsanaa iyo dadkii is-oggolaa waa kuwanba geesay leeyihi kulli way igu soo wada jeesanayaan buu le xataa faraskii ma kari karo markaasaan isgartaa buuhi ilahay inaan macsiyo ka galo khaldamay alla ilaahu ii dhaafaan idhadaa buui a innagu laakiin maba garanaynaba dhibaatooyinkani waa ina haystaan soomaalidu waxay yidhahdaan doqoni qufacday meel laga gaadhayna ma taqaano doqoni dhib waa haystaa laakiin dhibka sababtiisii ma garanayso annaga waa rafaadsan nahayoo intaasoo dhibaatooyinbaa nolosha lagu haysta laakiin ma garanayna sababta keentay inaan innagu sabab u nahay wabittaali maadaama aadan sababtii garanayninna daawadii heli maysa leanna markaas sababta la gartaa daawada la helaa soo maha saas way macnaha marka xaaraamta la cunayo halis bay ku tahay waxaa kaleetoy keeni karaysaa ilaahay inuu addoonka ka xirmaaniyo laga qadiyo waxa la yidhaahdo deganaanshaha qalbiga waana tan nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh uu yidhi inama alghinaa hina annas deeqtoonaan iyo deganaansho iyo tanaadnimo iyo haninimo waa midda qalbiga waa qanacsanaanta qalbiga yaa abaa dar aturaa ana kahrata almaali huwa alghina waa ka nebigu isku lahaa abuu darow ma waxaad moodaysaayoo u malaynaysaa xoolobadnidu inay haninimo tahay a xoolo yariduna inay faqri tahay miyaad moodaysaa inama alghina hina alqalbi walfaqra faqru lqalbi buu nabi sal lay waslam qalbiga ruuxa u dega oo u xasila taasaa haninimo ah faqrina waxaa la yidhahdaa waa baahida qalbiga qalbigaagu oon deganayn oo xasiloonayn wax kastoo lagu siiyana haddii qalbiga lagaa galo oo qalbigu kuu degi waayo oo iimaanka aad weydo oo qanacsanaanta aad weydo adduunka o dhan haddii lagu dhiibo kuma qancin karo low kaana libni aadama waadiyaani min dahabin labtagaa aalian ibni aadamku laba tog oo dahaba haddii la siin lahaa mid saddexaad buu raadin lahaa mid saddexaad haddii la siiyana ku afraad buu raadin lahaa walan yamla'a fama bna aadam ila turaab wayatuubu allahu cala man yashaa cala man taab ibni aadamka afkiisa waxa buuxiya waa uun carrada allana ciddii u soo noqota oo u toobad keenta wuu ka toobad aqbalaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka saxiixa wuxuu ku leeyahay ruuxa xaaraamta qaato xoolaha xaaraamta urursada oo xaaraamta dheefsada alla wuxuu ku ciqaabayaa inuu noqdo kaaladii ya'kulu walaa yashbac ruux uu wax cunahaya oon dhergaynin waa cudur cudurrada hadda dadka ku dhaca ka mida dadka qaar waxaa jira wax walba haddaad soo agdhigto intuu wada dhammaysto haddana weli gaajaysan kaasoo kaluu noqon buu nebi uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh kaaladii ya'kulu walaa yashbac yajmac walaa yastaqhnii waa kulminayaa waa uruurinayaa damiciisuna maba dhargaya weli waa sii baahan yahay xataa hadduu duqoobo oo da' noqdo oo qabriga uu qarkiisa saaran yahay weli damicii adduunyadu ka dhammaan maayo iyo uruurinteedii saas way macana ila nebigeennu sal lla lay slam wuxuu yidhi ibni aadamku waa duqoobaa laba shayse qalbigiisu kama duqoobo jidhkiisu waa duqoobaa timihii waa ciroobaan jidhkii waa kala furfurtaa boolbool buu u dabcaa awooddii waa dhammaataa isagoo dhan waa urursadaa laakiin qalbigiisu laba shay dhallinyaruu ku yahay oo kamaba gaboobaba labada shay maxay xubbu اddunya wa tuulu اlamal buu nebi uri sal alay slam addunya jacayl bini aadamku kama gaboobo marnaba dayn maayo midda labaadna waa yididiilo dheer wakhti dheer baa kuu laabanoo waad sii noolaan doontaa bini aadamku kama gaboobo xataa xaaladda uu sariirta ku urursaday waxay la tahay weli weli waxbaa kuu sii laaban waad sii noolaan doontaa a ma soo gaabanayo ididiiladiisu ilaa geeridu ku timaado oo ay geeridu xakamayso sida xadiidkii nebiga sal lay slam ee sawirka tashkiilada uu nebigu ku sameeyey kutusayey salawaatu rabbi wasalam aleyh xadidka cabdillahi bn mascuud waxaa kaga baxaya walaalayaal ruuxa hadduu kasab xaraama kasbado oo dariiq xun ay wax ku soo galaan ilahay wuxuu ku ciqaabayaa subxaana wa tacaala in xoolahaasi loo diido meel xun inuu meel wanaagsan inuu mariyo xataa hadduu meel wanaagsan mariyo laga yeeli laga aqbali maayo xadiis saxiixa nabigeenna waxaa ka sugan salawatu rabbi waslamu caleyh oo uu leeyahay ruuxii kasab xaalaana kasbada oo sadaqaysta laga aqbali maayo dembigeeduna isaguu saaran yahay xoolahan dembigoodiina waa ku saaran yihiin su-aashoodiina waa kuu dambaysaa haddaad tidhahdo waan sadaqaysanayaa oo aakharaan geysanayaana lagaa yeeli maayo laakiin laba waafajin maayo uma badna in la waafajiyo inuu meel wanaagsan ku bixiyo xoolihii maadaama jid xun ay ku yimaadeen waxay u badan tahay in loo sakhiroo lagu sallido inuu jid xun ku bixiyo qaad buu ku cunayaa sigaar buu ku cabbayaa mukhadiraad iyo maandooriyuu u isticmaalayaa dhiig buu ku daadinayaa qabyaalad iyo qashin buu ku taageerayaa dulmi buu ku gelayaa laakiin inuu baab khayrba u soo leexiyo waa laga xidhayaa isagu isma oga laakiin maamul rabbi baa ku dul socda ilaahay baan rabin xoolihiisa allah ma rabo xoolihiisa ma rabo subxaana wa tacaala mar hadduusan alla rabin xoolihiisana qalbigiisa waxaa loo jeedinayaa inuu xoolahan meel xun uun la aado meel wanaagsan oo dhan waa laga xidhaya addoonku hadduu xalaal xoolaha ku kasbadana ilaahay qalbigiisa wuxuu u leexiyaa xoolahani inuu uga faa'iidaysto aakharadiisa adduunkiisaba si ugu faa'idaysanayo marka aljazaau min jinsi alcamal wa kamaa tadiinu tudaan saad adiga dhaqan ka dhigato unbuu abaalgudkaagu noqonaya walaalayaal marka warka murtidiisa iyo biyodhiciisa waxa weeyaan xaaraan aan iska dayno xaaraan aan iska dayno nolol waa midda aakharo nolol waa midda aakharo waina addaara alaakhirata lahiya alxayawaanu low kaanuu yaclamuun nololi waa midda aakharo hadday ogsoon yihiin buu rabbilahi subxana wa tacala nabigeenuna salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa kii xadiidka saxiixa ku lahaa allaahuma laa caysha ilaa cayshu alaakhira allow nololi ma jirto aanta aakhara ahayn tan adduunyadu waa dhalanteed waxaad joogaysana waa maalmo maalmaha aad joogayso ilaahay intaad ka baqdo subxaanahu wa tacaala wixii ilaahay kuu qoray dariiq xun ha ku raadinin cadaabna ha kasbanin adduunkaaga iyo aakhiradaadana ha iskhasaarinnin rabbigaa ku kalsoonow subxaana wa tacaala xalaashana ku dadaal alla waa ku irsaaqayaa biidni illaah waana ku barakaynayaa adiga iyo xoolahaaga iyo carruurtaada iyo cimrigaaga iyo camalkaaga iyo diintaadaba alla waa kuu barakaynaya markaad noqonto addoon is-ilaaliya oo ilaahay dartii xaaraanta isaga daaya alla dartii u gaajooda ilaahay dartii subxaanahu wa tacaala u tawaabuca alla dartii zuhdi u galo adduunyadaa u naca markaad noqoto rabbigaa subxana wa tacala waa ku jeclaanaya adduunkaaga iyo aakhiradaadana waa liibaani hada wabillahi towfiiq wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamed وعلى آله وصحبه وسلم جزاك الله
جزاك الله خير الجزاء sheekeena ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka u saaro innagana ilaaha naga dhigo kuwii kuwaan tooba teeda toosan qaata su-aalaha ku saabsan mawduucan aad bay u tiro badan yihiin laakiin wakhtiga oo cariiri ah iyo muxaadarada tan ku xigta oo durbowa hadda bilaabanayso ayaan laba su-aalood keliya ku soo koobayaa su-aasha koowaad sheekh haddii waalidku uu quudiyo carruurtiisa xaaraan uu ku soo barbaariyey carruurtaasi naar jidhkooda ma taabanaysaa raadsan ma ku yeelanaysaa xaaraantii lagu soo koriyey falyatafadal sheekh cumar
بسم الله الرحمن الرحيم ilmaha haddii waalidkood ay xaaraam qoodiyaan ayaga ahaan waa carruur carruur hadday yihiinna qalin ma kor saarna rufica alqalamu can alaaa saddex waxba lagama qoro waxna looma qoro saddexdaa waxaa ka mid ah alsabiy xataa yaxtalim ilmaha yarka ah ilaa uu ka qaangaadho sidaas daraaddeed carruurtan waalidkood uu xaaraanta siinayo ayagu dembi kuma leh dembi ayagu kuma leh wabitaali loo ciqaabi maayo mana gelayaan kullu laxmin nabata bilxaraami faannaaru awlaa bihi ruuxa isagoo xaaraamtii og u qastay haddana qaangaadhahoo qalin saaran yahay baa laga hadlayaa taasi horta waa mid midda labaad ilmaha saamayn ma ku yeelan kartaa mustaqbalkooda xaaraanta uu waalidku siinayo way dhici kartaa min baabi alasbaab way dhici kartaayoo ilmaha mustaqbalkoodii iyo aakharadoodii saamayn way ku yeelan kartaa waalidka wixii uu sameeyey sida waalidka salaaxiisa iyo wanaaggiisuba ilmaha uu u saamayn karo ayaa xumaanta waalidkuna ilmaha ay dhici kartaa inay saamayn ku yeelato laakiin dembi toosoo iyaga loo qoraya ma uu jiro wabillahi towfiiq
jazaaka allahu sheekhana sheekh cumar waayadan dambe sheekh su-aal dhowr goor soo noqotay ilaa toddoba qof soo qoreen sambareedka ama kala noolaashaha waalidka labada qof isqabo inta badan hadda su-aalaha kuma badna laakiin waxay leeyihiin carruurtii ayaa qaangaar noqotay carruurtu iyagu ma ku samayn karnaa kala noolaansho adrees kalaan u samaynaynaa gurigana waa nala degan yihiin guriga ay degan yihiin oo adreeska kale ay samaysteen gaalada waxaa loogu sheekeynayaa in carruurta ay degan yihiin guri gaar ah laakiin waxay la nool yihiin sida caadada ah waalidkood sidaana sida warqadda ku qoran oo halkan ii taalo waa dhaqaale aawadiisa ayay yidhahdeen falyatafadal shaquman
bismi illah raxmaan raxiim su-aalahan oo kale horta waxaa ku fiican inay ka jawaabaan culimmada idinla nool shacali iyo sheekh mustafa hore idinla joogay iyo sheekh yuusuf iyo ayagaa garanaya aalumaka adraa bishacabi laakiin guud ahaan guud ahaan sabreshinka intaasoo goorna waa laydin sheegay mutamar la yimaado oo laga sheeginna malaha waaba yar yahayba waa xaaraan wixii lagu helana waa xaaraan haddii waalidkiiba uu sabreed ku kala nool yahay oo uu dawladdii iyo nidaamkii meesha ka jira khayaamaya khayaanadaa iyo beentaana wax ku uruursanayo hal xaaraamihi nirig xalaala ma dhashay soomaalidu yidhaha ilmahoodii inay haddana sabred u sheegaan oo yidhaahdaan meeshaasuu ku noolyahay kanna meeshaasuu ku noolyahay waa uun dhaqankii guriga ka jiray oo uun sii ballaadhay waay isagiioo sii baahay un waay waana cuquubadaan hadda ka hadlaynay oo wixii labada waalid ku dhaqmayeen unbaa ilmihii saamayn ku yeeshay xaaraamtaad qasanayseen umbaad ilmihiina sii geliseen ood rabtaan inay sii qastaan ilaahay in laga yaabo subxaana wa tacaala baa fiican ruuxana dantiisa iyo maslaxadiisa ku jirta boqol sabreed iyo boqol sabreeshin iyo been iyo khayaano kasta haddaad samaysaan waxaad helaysaani waxaad helaysaani soo waxan aan aragna maaha mise waxbaa idiin qarsoon ya soomaali uun sooma tihiin amaad malaa'ig noqosheen tuulaysa soo bini aadam bashar oo baahan ma tihiin caaway wixii la uruurinaya ma laga dhergay lamana dhergin waa la gaajaysan yahay waana la gubanayaa isla markaa a gurigii fitna gashay ilmihii caasiyiin bay noqdeen ciquubadii aakharaba intaan la suginba adduunyadiiba idin haysataa walilasaf welina waa la sii daba joogaa welina waa la sii daba joogaa waxay ku socotaa marka adiga oo sabreed ku kala nool oo reerkaagii adigu kala maqantihiin oo ilmihii qaar aad meel geysay oo midba aad edhreys gooniya u samaysayoo in malaa'igtu ku soo qabato khaatumadaaduna halkaa ku hadlo war tawxiidso marka lagu yidhahdana war lacagtii bishu ma soo dhacday carruurtii ciwaankoodii iyo islaantii iyo naa wixii aad keentay xageed geysay iyo warkaasuba ka bixilayaa laa ilaaha illa allah dhehna waa la leeyahay saad ku socoto waxa weeye qaabkaasaad ugu sii socotood u sii qasanayso ilmahana u sii gelinayso adiyo islaantuna ugu kala maqan tihiin baa lagu soo qaban doonaa khaatimo xumadan ka hadlayay baa kuu dambaysa haddaydaan isdaba qabanin oo ilaahay u soo noqonin subxana wa tacaala beenta iyo khayaanadana aydaan joojinin hada wabilahi towfiiq